xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa xalay loo diray fariin guddoonku ku wargelinayo in uu isniinta maanta ah jiro kulankii golaha ajandaha kulanka ayaa loogu sheegay in laga doodayo mooshin ku saabsan doorashooyinka qaranka durbo waxaa soo baxay welwel laga qabo inuu maanta dhaco muddo kororsi loo sameeyo madaxweynaha iyo baarlamaanka uu muddaxileedku ka dhammaaday kaasi oo haddii uu dhaco siyaasiyiin badan ay qabaan inuusan ka yaraa doonin laba sano wixii ka dambeeyey xalay markii fariinta wargelinta loo diray xildhibaanada waxaa ciidan aad u badan lasoo dhoobay waddooyinka laga soo galo madaxtooyada qaranka oo ay ku dhex taallo xarunta baarlamaanka ku shiro ee villa hargeysa kulanka maanta la isugu yeeray xildhibaanada golaha shacabka lama oga in ka qaybgalkiisa loo ogolaan doono shan iyo toban xildhibaan oo gudoomiye maxamed mursal uu horey uga ganaaxay fadhiyada golaha iyadoo kulankii ugu dambeeyey awood ciidan looga hor istaagay xildhibaanadaas ayaa si cad ugu goodiyey inta ay joogaan fadhiyada golaha in aysan ogolaan doonin in wax muddo kordhin ah loo sameeyo hay-adaha dastuuriga ah ee dowladda federaalka waxaana maalmihii lasoo dhaafay soo xoogaysanaya wararka la xiriira in madaxweynuhu damacsan yahay muddo kororsi saqdii dhexe ee xalay waxaa muqdisho warbaahinta kula hadlay madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed oo garbihiisa ay taagnaayeen xubno ka tirsan golaha midooda musharaxiinta oo uu guddoomiye u yahay sheekh shariif ayaa sheegay inay diidan yihiin muddo kororsi uu sheegay inuu damacsan yahay madaxweynaha wakhtigu ka dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo isagoo nasiib darro ku tilmaamay in awoodda ciidanka qaranka loo adeegsanayo in xukunka si sharci darraa loogu boobo sida uu hadalka u dhigay
ayaa nidaamka aanu ka jiro dalka jid la xiro dadkoo la cadaadiyo xorriyaadkoo la qaado awoodoo lagu takri falo intaasaa lagala kulmay dadka soomaaliyeed waxay u dul qaadanayeen afarta sana dhammaan doontay hala sugo maxay ku dul qaadanayaan hadda arrintaas si cadaan uga soo horjeednaa waa diidannahay dalkaanu waa dal jilcan ma qaadi karo maanta extension waa xaqiiqo dhaqaal ahaan uusan u qaadi karin siyaasad ahaan uusan u qaadi karin bulsho ahaan uusan u qaadi karin dhinac walba haddii laga fiirsho uma qaadi karo waxaan la soconnaa dhaawaalihii dalka waa burburay hay-adihii mataqaanaa dowladda kulligooda waxay barashar saarayaan ganacsatadii soddonkii sano lasoo dhaafay ajnabiya xoola ku bixinay madaxda soomaalida intooda badan intay yimaadaanay madax iska noqonayan waana iska baxayan laakiin waxaa nasiib darro ah in hadda meel kale lala siiya marka qofkii fursad haysta waxaa la rabaa inuu aado fursad oo madax ku noqon karo oo xalaala oo deganaasha keeni karta caawa waa labaiyo tobanka abril waa habeenkii ciidanka militariga waxay ahaaday horta anuu hambaliyaayo anoo ugu hambalinaa magacayga magaca saaxibaday hawsha qaran ee ay haayaan iyo difaaca dalka sugidda amniga ay ka qayb qaataan aad iyo aadaan ugu hambalaynaynaa laakiin waxaa nasiib darraa caawa in lagu soo aadiyo in ay berito xildhibaano ama shacab ay qora afka ka geliyaan oo xorriyaddooda ay ku qaadaan aad iyo aada uga xunna waxaan ognaha fadhigii ugu dambeeyey xildhibaanaa laga saaray baarlamaanka laga joojiyey waxaana loo adeegsaday ciidamada qalabka sida marka waxaan leenahay ciidamada qalabka sida waxay ku dhisan yihin sharci waxaa loo dhisay inay ilaaliyaan sharafka iyo amniga iyo madax bannaanida dalka dhanka kale xildhibaan xasan ganey oo ka mid ah golaha shacabka ayaa sheegay in gudoomiye maxamed mursal maray u tageen isagaiyo xildhibaano kale uu si cad ugu sheegay in haddii uu fashilmo shirka afisyooni oo golaha hor keeni doono mooshin muddo kororsi ah wuxuuna xildhibaankan guddoomiyihiisa ku eedaynayaa inuu noqday shakhsi madaxweyne farmaajo u adeegsanayo baabi'inta dastuurka dalka iyo iska horkeenidda ummadda soomaaliyeed fariin soo dhacday wakhti aada uga duwan wakhtiga baarlamaanka fariimihiisa lasoo diro oo uu noo soo diray guddoonka golaha shacabka gudoomiye maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan fariintaasoo sheegaysa in baarlamaanka beritoole uu leeyahay kulan kulankaasoo looga hadlaya arrimaha doorashooyinka ereygaa laftigiisi gudoomiye maxamed mursal si hordhaca ayuu laba jeer noogu sheegay annagoo xildhibaanadii aragtidaas extenshonka xambaarsan kasoo horjeeda ahayn oo markii lasoo bilaabay ajanda lagu sheegayay covid in looga doodo xildhibaano qaar ilaa i hadda ay ku go-doonsan yihiin maxamed mursal si sharci darro ah uu magacyadooda askarta iyo dadaan munaasib ahayn ugu qeybiyey guddiga xildhibaanada ka socday wuxuu u sheegay gudoomiye maxamed mursal si aan qarsoodi lahayn ayaan usoo diri doonaa ajandaha ku saabsan extenshonka hal hadalka uu isticmaali doonana erey u eg ereygan ayuu ahaa uu dadka ugu sheegay aniga oo ka mid ahaa raacii dambe kadib xildhibaanadii markii la xayiray baarlamaanka kulankiisii ugu dambeeyey ka qayb galay subaxii hore intaanu kulanka furmin gudoomiye mursal xafiiskiisa ayaan ugu tagnay annagoo guddi ah si qayaxan wuxuu noogu sheegay in iyadoo aan la gambasho lahayn haddii kulanka afisyooni laysku afgaran waayo siyaasadeedoo socday oo daba socday heshiiskii toddobiiy tobankii sebtembar gundhiga u ahaa ay wax ka soo laabteen daba socday haddii laysku fahmi waayo in ajanda si maalin cadow usoo diri doono uuna ku qoran yahay ajandahaas kadoodista arrimaha doorashooyinka ereygaas nooma sarbeebin nooma maldihin anigaa ka mid ahaa dadkii u tegey si toosu noogu sheegay fariintii uu ka dhaweeyey maxamed mursal marka waxaan rabnaa inaan sheegno nasiib darro kow gudoomiye maxamed mursal inuu noqday hubka madaxweyne farmaajo madaxweynaha muddaxileedkiisu dhammaaday uu u isticmaalayo ku baabi'inta dastuurka iyo iska horkeenidda ummadda soomaaliyeed mar walba waxaa dhacaysay laga soo bilaabo dhuusmareeb qaybaheedii kala duwanaa intaasoo dhan aniga aan qayb ka ahaa mar walba aan tegi jiray mar walba madaxweyne farmaajo marka ay ka cakiranto u arko inay heshiis soo dhowaaday wuxuu aadi jiray maxamed mursal maxamed mursalna dubbuhu ugu dhufan jiray maruu toddoba daqiiqa ku dhifto shakigan laga muujinaya muddo kororsiga waxa uu ku soo aadaya iyadoo maalmihii u dambeeyey ay hakad galeen wadahadaladii madaxda dowladda federaalka iyo madax goboleedyada uga bilowday teendhada afesyoni wuxuuna horay garaba garabka kale ugu eedeeyey inuu fashiliyey wadahadaladii socday